dadka ku dhintay roobabka ka daayay gobolka awdal ayaa laba qof oo ka mid ah waxa uu daad ku qaaday baabuurkii ay saarnaayeen dooxada camuud oo dhanka bari kaga beegan magaalada boorama una jirta lix kilomitir halka saddexda qof ee kale oo laba yihiin hooyo iyo ilmaheedii uu danab ku dilay deegaanada xoorre iyo xamarta oo ka tirsan degmada baki ee gobolka awdal sida uu khasaaraha roobabkaasi ka dhashay uu uga warramay laanta afka soomaaliga ee v o e kusimaha guddoomiyaha gobolka awdal cabdi nuur sugaal waxaa la soo sheegayaa degmada baki meesha xoorri la yidhaahdo inuu danab ku dhacay xaas xaaskaasoo ka koobnaa hooyo iyo saddex caruur ee dhashay halkaa waxaa dhintay ilmo iyo hooyadii meesha la yidhaahdo xamarta oo meel dheendheen la yidhaahdo ku xigta ah saddex nin oo joogay ayuu danab ku dhacay saddexdii nin laba waa dhaawac midna wuu dhintay markaa degmada baki waa saddex qof oo dhimasho ah iyo afar qof oo dhaawaca siday wararku nagu soo gaareen degmada boorama intaan weli hayno waxaan haynaa camuud uu ku qaaday laba qof iyo baabuur labadii qof way dhinteen baabuurkiina wwuu ka haay masiibma qaadin markaa intaasaan weli haynaa riboortka waa lasoo ururinayaa kaasi wuxuu ahaa kusimaha guddoomiyaha gobolka awal ahna guddoomiye ku-xigeenka gobolka cabdi nuur sugaal oo aan ka wareysanaynay khasaarihii ay geysteen robabkii gelinkii dambe ee khamiista ka da-ay magaalooyinka boorama iyo baki haashim sheekh cumar good v o a boorama